zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ah xildhibaan horay uga tirsanaa jiray baarlamaanka dowlada federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dalkii soomaaliya oo dhammi ku wareejiyey itoobiya zakariya ayaa sheegay in dalka soomaaliya bad iyo beriba uu xasan sheekh maxamuud siiyey abiy axmed waxa dhacana aan lagu tilmaami karin heshiis ee uu yahay dalkii oo dhan oo gacanta laga bixiyey heshiisyo maahana waa qabsi ummadeed weeye waa bixin dalkii soomaaliya waxa weeye inuu maanta ku gaardisiiyo xasan abiy axmed oo cadowga ummadda soomaaliyeeda oo hadda soo marhayay muxuu ahaa ilaa balcad baan leenahay janankii ciidamadii ciidamadiisa ugu sarreeyey oo shalay lagu gaardisiinaya xamar adeer ma aha arrintu heshiisyo iyo xasaasiyad iyo waa la iskhilaafo iyo maaha waxa weeye bixin dadkii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed kulligeed faraha laga saaray oo eerboortka muqdisho calamadii etoobiya inta laga luray lagu soo dhaweynayo ummadda soomaaliyeedna way gumaysanaysaa waana laynaysaa muxuu ahaa labadii kun iyo toddobadii dagaalka ay xamar kusoo gashay magaalada saddex meelood oo laba meelood dumisay boqolka kunoo qof dishay waxaasoo dhan xasan waa dafiray soo maa waxa weeye soomaalida waxay ku maamaada odagii maxaad ku ogey indhala-aan dadcunnimo ku darsaday buuyi dad cunnimo soo maa barakicinta ummadda muxuu ahaa dowladnimadii soomaaliyeedoo go isaga qarqarka u saaran noqotay waxa laale iyo waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday inuu maantay etoobiya ku wareejiyey soomaaliya oo dhan biri iyo badba si kastee haataba ummadda soomaaliyeed ayaa kasoo horjeesatay tallaabadii xasan sheekh ugu saxeexay etoobiya qaadashada badda soomaaliya isagoo horay u sheegi jiray in etoobiya taaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah ayna u ogoleyn hadalkaas oo ay dad badan ay la yaabeen kadib markii la arkay xasan sheekh oo etoobiya siiyey badda soomaaliya waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ku talinaya in etoobiya layska dhiciyo islamarkaana aan laga yeelin damaceeda ku aadan qaadashada badda soomaaliya